الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار بهديهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى يمان تسكناتي أولا وآخرا أن سيدان هراء بلن قادني دروستي تحنها أهيت oo noo soo socotay ayaan meesheeda ka wadi doonaa hadduu ilaahay yiraa waxaana nala joogo oo darsiga noo jeedinaya maanta akhuuna asheekh xasan asheekh cali warsame wuxuuna ka hadli doonaa mawduuc ku saabsan mawduucii aan idiin sheegnay xaqiiqatu shiica ayaan ka hadlaynay laakiin waxaan rabnaa inuu noo sheego oo uu ka hadlo yacni tawxiid ullah can ishiica sida ay ka aaminsan yihiin waxa ay ka aaminsan yihiin ay ka ictiqaadsan yihiin tawxiid ullah ilaahay waxdaaniyadiisa waxa ay ka aaminsan yihiin nimanka shiicada inuu noo waadixiyo noo sharxo ayaan ka codsanaynaa فليتفضل وجزاكم الله خيرا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa walaalkeen sheekh axmed cabdulqaadir oo barnaamijkan igu soo dhoweeyey aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilaahayna waxaan u weydiinayaa camalka wanaagsan ee uu qabtay inuu miisaanka xasanaadka maalinta qiyaame ilaahay u geliyo mawduucaan doonaya inaan wax ka tilmaama waxa uu yahay walaalayaal shiicadu waxa ay ka qabaan towxiidka alle subxaanahu wa tacaala intaanan mawduuca gudagelin waxaa habboon ahlu sunna waljamaaca waxa ay ka qabaan towxiidka alle iyo sida ay uga hadleen inaynu ogaano o iftiiminno kadibna aynu uga gudubno waxa ay ka qabaan dawaa'ifta shiicadu towxiidka alle subxaanahu wa tacaala haddii aynu soo koobno waxa ay tahay ilaahay in loo keli yeelo xuquuqdiisa ama si kale haddii loo dhigo ilaahay in loo keli yeelo waxa uu gaarka la yahay ka noocaas ayaa waxaa la yidhahdaa tawxiid ayaa la yidhahdaa culimaha ahli sunnana waxa ay ku tageen in tawxiidku saddex qaybood u qaybsamo iyagoo eegaya adilada kitaabka iyo sunnada ee ka hadlaysa waxyaabaha ilaahay loo keli yeelaya markii ay adilada isu keeneen ay egeegeen waxaa ka soo baxday saddex nooc inaanu ka baxayn towxiidku waa towxiidka loo yaqaano towxiid arububiya iyo towxiid aluluhiya iyo towxiid alasmaai waasifaat towxiid aluluhiya ama towxiid arububiya haddii aan ku bilaabo waa towxiid ku saabsan ilaahay afcaashiisa afcaasha allah subxaanahu wa tacaala kasoo fulaysa in ilaahay loo keli yeelo afcaashaasina waa afcaasha ilaahay mooyaane cid kale aanay samayn karin ka noocaasa waxaa la yidhahdaa tawxiid arububiya baa la yidhahdaa adilo badan baa kutusaysa towxiidkaas waxaa ka mid a tusaalayaashiisa qofka muslimkaa ilaahay inuu u keli yeelo koonkanka rabbiga ka ah ee abuuray ee maamulaya ee dadka arsaaqaya noolaynaya dilaya koonka maamulaya allah inuu yahay afcaasha noocaasa ilaahay ka soo fulaysa in ilaahay loo keliya oo qofku aanu ictiqaadin oo aanu rumayn weli awliyada ka mida ama imaam ama shiikh inaanu waxawey koonkan ka talin ama cidna aanu noolayn karin cidna aanu dili karin caqiidada noocaasa tawxiid rububiya baa la yidhahda waana tawxiid bini aadam ama makhluuqa koonka joogoo dhan uu isku waafaqay wey baatin ahaan calooshooda ama caqiid ahaan way isku waafaqeen afka haba ka diidaan dad ha ka diidaan waxaa la ogsoon yahay xilligii nabi maxamed soo baxay calayhi salaatu wasalaam qoladii mushrikiinta ahaa ee la dagaalamay dhibay waxay isku khilaafeen tawxiidkan may ahayn waayo allah subxaanahu wa tacaala ayaa aayado badan inoogu caddeeyey walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah haddii la weydiiyo yaa idin abuuray haddii lagu yidhaahdo yaa idin uumay haddii la yidhaahdo waxay ku jawaabayaan allah aayaad badan baa macnaha noocaasa ku tusaya waxaa ka soo baxaysa tawxiidka noocaasa gaaladii mushrikiintan ay ogolaayeen su-aasha imanaysaa waxa ay tahay haddaba maxaa lagula dagaalamayay maxay ku gaaloobeen muxuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ula jihaaday waxa ay diidanaayeen tawxiidka labaad oo ah tawxiid aluluhiya oo ah ilaahay in loo keli yeelo afcaasha addoommada ka soo fulaya ee cibaadada ah ilahay in loo keli yeelo tawxiid ullahi biafcaali lcibaad sida istiqaaadii kaalmo in ilaahay la weydiisto ka wax la weydiisanaya la baraya allah subxaanahu wa tacaala inuu noqdo ka loo tukanayo ka loo nadarayo cibaado oo dhan ama wax kasta oo cibaado ah in ilaahay keligii loola yimaado tawxiidka noocaas ayay diidanayeen lidaalik baa culimmadu waxa ay tilmaameen ambiyada iyo rusushu waxaa loo soo diray inay ahayd kutubtana loo soo dejiyey ummaduna gaalo iyo mu'miniin ay ugu qaybsameen inuu yahay tawxiid aluluhiya tawxiidka tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada la yidhaahdo inay ilaahay u kala yeelaan tawxiidkaasna qofku haddii aanu la iman waa gaaloobayaa diinta islaamkana soo geli maayo qaybta saddexaad waxa ay tahay ilaahay in loo keli yeelo biasmaa'ihi wa sifaatih ilaahay magacyo badan ayuu isu sugay tilmaamo wan wanaagsan buu ilaahay isku tilmaamay oo isku sifeeyey nabiga nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay tilmaamahaas iyo magacyada wanaagga badan ilaahay waxa weye in loo sugo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi walilaahi alasmaa'u alxusna fadcuuhu biha ayama tadcuu falahu alasmaa'u alxusna magacyada wanaagga badan magacyadaasoo keen koobaabsanaya ama laga dheexanayo laga faa'iidaysanayo sifaad wan wanaagsan oo wanaag badan in ilaahay loo sugo ayaa ahlu sunna waljamaca ay qabaan ihbaatkaasina ama sugiddaa ilaahay sifaadkiisa loo sugayaana waxa ay tahay sida ahlu sunna waljamaca ay qabaan sugitaan wax tashbiihi aanu ku sugnayn oo cidna aan lagu shabahayn wax qaabayna ama xadayna aan lahayn oo aynu ognahay ka noocaasa ayaa ahlu sunna waljamaca ay qabaan gogoldhigga haddaan intaa ku dhaafo oo aan kaga hadlayo ahlu sunna waljamaaca tawxiidka maxay ka qabaan ama muslimiinta caqiidada saxdaa aaminsan tawxiid maxay u yaqaanaan haddii inta aan ku dhaafo waxaan uga gudbayaa dawaa'iftan shiicada ah shiicadu maxay ka aaminsan yihiin baabka tawxiidka waxaan u qaybinayaa mawduuca saddex qaybood oo ku kala dhisan saddexda qaybood ee tawxiidku uu leeyahay qaybta koowaad waxay tahay tawxiid arububiya sidii muslimiinta laga doonayey ee ilaahay ugu waajibiyey inay ugu kala yeelaan afcaasha uu sameeyey shiicadu ma u ictiqaadiyeen oo ma u rumeeyeen mise waa ku gafeen ta noocaas ayaan wax ka iftiiminaya insha allahu tacaala kadibna waxaa inoogu xigi doonaa qaybta labaad oo tawxiid aluluhiya ah waxaan kusii xejin doonaa qaybta saddexaad oo tawxiid alasmaa wasifaat la yidhaahdo ayaan kusii xejin doonaa insha allahu tacaala tawxiid arububiya shiicadu waxa ay ka qabaan ama waxyaabaha godololada ah ay ku dhaceen tawxiid arububiya waxaa ka mid ah inay aaminsan yihiin kownkan rabbigiisu inuu yahay imaamka imaamkuna waa a'imada ay aaminsan yihiin laga soo bilaabo alimaam caliy bn abi aalib saxaabigii weynaa khaliifadii caliy ibn abi aalib kadibna labiyo toban imaam oo cali ka mid yahay ayay taxeen labiyo tobankaa imaam ayay u sugeen wixii ilaahay uu keliga la ahaa aynu soo tilmaanay ilaah in loogu keli yeelay waxyaabahana waxaa ka mid ah kownkan rabbigiisu inuu yahay a'imada ay aaminsan yihiin taana waxaa ku tusaya kutubtooda ayaa laga faa'iidaysanayaa oo kitaabka loo yaqaano mir'aatu lanwaar sabxadda konton iyo sagaal waxay ka soo naqliyeen caliy bn abi aalib radia allahu canhu inuu yidhi ana rabu اlardi aladii yaskunu اlardu bihi anigu waxaan ahay dhulkan rabbigiisi baan ahay dhulka kii xasilinaya dhulku ku xasilayay ama uu ku taagnaa baan ahay ayay cali ka soo naqliyeen been abuurna way ku tahay oo waxaynu ogsoonnahay cali bn abi aalib mansilada iyo booska uu diinta ku leeyahay iyo fadaaishiisu aad iyo aad bay u badan tahay inuu hadal noocaas oo kale ah oo cuqaladu ay isku waafaqsan yihiin inuu gaalnimo yahay inuu ka soo fulaana mid macquula ma aha waxaa kaloo hadaladooda ka mid ah shiikhooda la yidhahda cayaashi kitaabkiisa tafsiirka wuxuu ku soo naqlinayaa isagoo macnaynaya aayadda ugu dambaysa suurat lkahf walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofna cibaadada rabbigii cidna yaanu la wadaajin waxa uu ku soo naqliyay ama ku macneeyey in laga wado inay tahay macnuhu cali in loo nabadgeliyo inuu yahay kownkan ka maamulaya sidaas ayuu soo naqliyay cayaashi aayadda isagoo macnaynaya qodobka labaad ee ay towxiid rububiya ku gafeen waxa uu yahay inay aaminsan yihiin shiicadu imaamku inuu yahay adduunka iyo aakhiro labadaba ka gacanta ku haya ka maamulaya ee mulkinaya iskale ee hantiya inuu yahay ayay aamineen caqiidada noocaasna meelo badan bay ku sugantah oo kutubtooda ka mid a waxaa ka mid ah kitaabkooda loo yaqaano alkaafi oo ah kitaabka ugu culus ama ugu mudnaanshaha budan mudan oo ay ammaaneen oo ninka la yidhahda cabaas alqumi oo culimadooda ka midii waxa uu yidhi huwa ajalu lmusanafaati alimaamiya madhabtayada imaamiyada ah kutubta ay alifeen ee masaa-isha diinta ay kaga hadlayaan kitaabka ugu weyna waa kitaabka kaafi la yidhaahdo waa kitaabka lambar wanka aynu ku tilmaami karno ay aaminsan yihiin kitaabkaas mujalladkiisa koowaad sabxadda afar boqol iyo toddoba waxa uu ku leeyahay ama uu ku baabaysanayaa baab uu ku magacaabay baabun ana alarda kullaha lilimaam baabkan waxaan kaga hadlayaa dhulka dhammaantiis inuu imaamku iska leeyahay welibana hadduu baabaystay waxaynu ka fahmaynaa inuu hadallo badan ku sheegayo oo ku saabsan kutusaya inay aaminsan yihiin kownkan cidda iskale inuu imaamka yahay waxay ka soo naqliyeen jacfar asaadiq abu cabdillaah oo abu cabdillaah kutubtooda haddii ay ku sheegaan uu yahay jacfar asaadiq ayaa waxay ka soo naqliyeen inuu yidhi waana been abuur amaa calimta isagoo la hadlaya tulaabtiisii ama dadkii wax ka qaadanayay ana addunya waalaakhirata lilimaam adduunyo iyo aakhiraba labadaba imaamku inuu iska leeyahay miyaadan ogeyn yadacuhaa xaysu yashaa wayadfacuhaa liman yashaa meesha uu doonana uu dhigayo cidda uu doonana uu siinayo hadalkaasaa inagaga filan welibana waa baab ma aha hadal ay soo naqliyeen oo keliya ma aha waa baab dhan oo ay doonayaan inay ku sugaan dhulku inuu imaamku iska leeyahy taana siaynu soo tilmaanay waxay lid ku tahay caqiidada laga doonaya dadka muslimiinta oo ah cidda kownkan iskale inuu yahay allah subxaanahu wa tacaala adilada tilmaamaysana aad iyo aad bay u badanta waxaan uga gudbayaa masalada saddexaad ee towxiid rububiya ku gafeen oo ah inay aaminsan yihiin kownkan cidda maamulaysaa inuu yahay imaamka oo waxay aaminsan yihiin a'immadoodu kownkan inay maamulayaan taana nuquul badan baa kutusaysa ama hadallo badan waxaa ka mid ah hadal ay ka soo naqliyeen oo isaguna been abuur ah jacfar asaadiq uu leeyahay onkodka iyo hilaaca aniga ayaa sameeya hadal macnihiisu sidaa yahay ka waxa weeyaan samada onkodka u samaynaya hilaaca waxawey dadka tusaya inuu aniga yahay caqiida noocaasa ayay u nisbeeyeen waana waxay aaminsan yihiin wey waxaan kaloo uga sii gudbayaa waxyaabaha waxyeelaya tawxiid rububiya ay aaminsan yihiin waana laga yaabaa asmaa wa sifaatkana in la gudageliyo inay aaminsan yihiin haybka haybkana waxaa la yidhaahdaa waxa ilaahay cilmigiisa aanu dadka u caddayn waxaa dadka ka maqan ee dadku aanay ogeyn ee ilaahay dadka uu ka qariyey ka noocaasa ayaa hayb la yidhahdaa haybkaas waxay yidhaahdeen a'immada ayaa og sida dee muslimiintu aaminsan yihiinna waxa ay tahay waxyaabaha haybiyaadka allah mooyaane cid kale ma oga waxaa dhacday xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa nabigu wuxuu maqlay gabadh heesaysa ama gabyaysa oo le wa fiina nabiyun yaclamu maa fii hadin nabigu hadalkii umadayna wuxuu ihi laa yaclamu maa fii hadin ila allah waxa berita dhacaya ilaahay mooyaane cid kale ma oga aayaadka macnaha kutusaya haybka ilaahay mooyaane cid kale inaanu ogeyna aad bay u badan tahay waxaa ka mid a qowl اllahi jala wacala wacindahu mafatixu اlghaybi laa yaclamuha ila hu qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlghayba ila اllah dadka dhulka gudihiisa ku sugan iyo samaawaadka ku sugan haddii ay ambiye yihiin iyo haddii ay malaa'ig yihiin haybka ma oga ee cidda ogi waa allah subxaanahu wa tacaala caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaahay waa ka haybka og waxyaabaha dadka ka maqan ay jaahilka ka yihiin allah baa og cidna ilaahay haybka uma aalac uma tusin ama uma muujin aan ka ahayn ciddii uu ka raali noqday oo rusula ama malaa'ig ha noqoto ama ambiye ha noqoto caqiidada noocaasa waxaa kutusaya inay aaminsan yihiin a'imadoodu inay heybka og yihiin kitaabka kaafi la yidhahdaynu soo tilmaannay mansilada agtooda uu ka leeyahay ayaa kuleyni waxa uu kusoo naqlinaya mujalladka koowaad sabxadda laba boqol iyo konton iyo sideed baab uu baabaysanayo uu leeyahay ana ala'immata calayhim assalaam yaclamuuna mataa yamuutuun wa anahum laa yamuutuuna ila biikhtiyaari minhum baabkaa wuxuu ku caddaynaya oo uu kaga hadlayaa waxyaabo tilmaamaya a'immadu inay qeybka og yihiin baabkaa baab ka sii daran ayuu baabaystay oo ku xiga waxa uu yidhi baabun ana ala'imata calayhim assalaam yaclamuuna maa kaan wamaa yakuun wuxuu baab u yahay oo aanu ku caddaynaynaa oo aanu ku soo warinaynaa waxyaabaha kutusaya a'immadu inay og yihiin waxyaabihii tegey xilligii la tegey lasoo dhaafay iyo mustaqbalka waxa dhici doona inay a'immadu og yihiin ayuu ku sugaya waxaa kaloo la weydiiyey jacfar asaadiq waxaa la yidhi a cindakum cilmu lghayb a'immada haddaad tihiin cilmu lghaybka wax ma ka og tihiin waxa uu ihi wayxad ula yaab se iyagu leeyihin waa been abuur wey hoogtay buu ihi ninkii su-aasha weydiinay miyaadan ogeyn annanii aclamu ma fii aslaabi alrijaali wa arxaami الnisa waxa arxaamta ama ilmagaleenka haweenka ku sugan inaanu ognahay raggu dhabarka waxa ay ku sidaan oo u badana inaanu ognahay miyaad miyaadan ogeyn miyaadan ogeyn waxaa ku cad hadalladaas oo dhan inay aaminsan yihiin a'imadoodu qeybka inay og yihiin bal waxay gaadheen sida kaafi kuleyniga uu kusoo naqlinayo mujalladka afraad laba boqol iyo lixdan iyo kow inuu yidhi inii la aclamu maa fi الsamaawaati wamaa fi اlard samaawaadka iyo dhoolka waxa ku sugan baan ogahay waxaan kaloo ogahay jannada waxa ku guda sugan iyo cidda gelaysa naarta waxa ku guda sugan iyo cidda gelaysana waan ogahay wixii tegaya waxa soo socdana waan ogahay ayay ka soo naqliyeen abi cabdillahi jacfar asaadiq waana been abuur sidaan inu tilmaanay mawduuca waxaan kusoo gabagabeynayaa rubuubiyada ku saabsan waxa ay ka aaminsan yihiin altaxliil waaltaxriim cidda wax xalaalaysa waxna xaaraantinimaysaa wa ayu waxaynu ogsoonnahay allah subxaana wa tacaala inuu yahay laakiin iyagu waxay aaminsan yihiin cidda wax xalaalaysa waxna xaaraantinimaysa inay a'immadooda yihiin kaafi kitaabkiisa كليني كتاب كيسا كافي اللي يلاهدو مجلد ككواد صفحة أفر بقول أفرتني يكو يا مجلس شيخ اللي يلاهدو كتاب كيسا لو يقان بحار الأنوار مجلد كاللباطني يشن صفحة صدح بقول يا أفرتن وعيكو عديين أي كسر نقليا أبي عبد الله جعفر الصادق إنه يري أئمته طبعا وحو مقعابي علي بن أبي طالب أفديسي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها labadaasu ka magacaabay inay waxna xalaaleeyaan waxna xaaraantinimeeyaan ayuu ka soo naqliyay taa inta haddaan kaga gudbo waxaan u gudbayaa masalada labaad oo ah tawxiid aluluhiya maxay ka qabaan ilaahay cibaadadiisa in loo keli yeelo shiicadu maxay ka qabaan taana waxyaabo badan oo caqiidadaas lid ku ah ayay aaminsan yihiin tusaalayaal wakhtigu wada saamiixi maayo inaan sheego tusaalayaal haddii aan tilmaamo waxaa ka mid a inay aaminsan yihiin a'immadoodu inay u dhaxeeyaan ilaaha iyo khalqigiisa inay u dhaxeeyaan waxay ugu dhaxeeyaanna waxa ay tahay xagga cibaadada inay ugu dhaxeeyaan waayo sida la ogsoon yahay waasidada waxa la yidhaahdo makhluuqa ama bini aadamka iyo allah subxaanahu wa tacaala dhaxaynta loo dhaxaynaya waa laba xaalo xagga tabliiqa oo diinta in la gaadhsiiyo ah diinta in la gaadhsiiyaa ambiye ayaa u dhaxaysa ta noocaasa waa mid la sugayo laakiin xagga cibaadada qofku salaada ilaahay uu la imanayo inuu ilaahay si toosa ugu cibaadaysto ayaa looga baahan yahay caqiidada noocaasa way aaminsan yihiin oo waxay aaminsan yihiin in a'immadoodu ay yihiin kuwa u dhaxeeya ilaahay iyo khalqigiisa oo haddii makhluuq uu ilaahay u cibaadaysanayo uu ka daciifsan yaho ka liito ilaahay inuu si toosa ugu cibaadaysto ay tahay a'immada cibaadadii ilahay inuu sii mariyo caqiidadaasina mushrikiintii maka waa tii lagula dagaalamayay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi tanziilu اlkitaabi min allahi alcaziizi alxakiim ina anzalna ilayka alkitaab faacbud illaha mukhlisa lahu اddiin alaa lilahi اddiin اlkhaalis wاladiina اtakhaduu min dunihi awliyaa ma nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa mushrikiintii gaalada ahaa ee sanamada caabudayay ee maka kacbada dhexdeeda saddex boqol iyo lixdan sanam dhigtay waxay yidhaahdeen sanamadan iskood u caabudi mayno ee waxaan u caabudaynaa inay ilaahay waxa weeyaan cibaadada aanu dadka usii marino iyaguna tan noocaas ayay aaminsan yihiin waxaana ku tusaya haddii aynu tusaale soo qaadano wadaadkooda majlis la yidhaahdo bixaaru lanwaar mujaladka labaatan iyo saddex sabxadda sagaashan iyo toddoba ayuu wuxuu baabaysanayaa a'immadu inay yihiin kuwa u dhaxeeya ilaah iyo khalqigiisa waxay kaloo aaminsan yihiin sida kutubtooda ku sugan dadku inay addoommo u yihiin a'immadooda siday ka soo naqliyeen cali alridaa uu ka soo naqlinaya majlisi bixaaru lanwaarka mujaladka labaatan iyo shan sabxadda laba boqol toddobaatan iyo sagaal oo uu leeyahay annaasu cabiidu lana fi taaca dadku addoommo ayay noogu yihiin taacada annaga addoomma noo yihiin waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ay ku sameeyaan qubuurta ay ku sameeyaan haddii ay tahay inay wax u qalaan haddii ay tahay inay ku tawaafaan haddii ay tahay inay wax weydiistaan iyo waxyaabaha la midka ah ilaa ay ka gaadheen siday qubuurta u dhisayeen ay u buunbuuninayeen ay ugu talax tegayeen ilaa bangiyada ay akoonna uga sameeyeen oo weli weliba xabaashiisu akoon bangiyada ay ku leedahay dabcan waxaynu ka wadnaa wadankan hadda ay ku faafeen iiraan ayaa bangiyadooda akoonnaa ku yaala xabaalaha a'immada waxa wey lacagta loogu shubo lacagtaasina waa lacag lagu bixinayo waxyaabahaas aynu tilmaanay oo ah cibaado waxa weya ilahay sukadii la caabuday waxaan uga gudbayaa mawduucaas asmaa wa sifaat oo qeybta saddexaad ee tawxiidka ka mida waxay ka aaminsan yihiin shiicadu guud ahaan saynu soo tilmaanay ahlu sunna waljamaaca waxa ay qabaan allah subxaanahu wa tacaala waxyaabaha uu kitaabka kitaabkiisa isugu sugay ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnada saxiixa ugu sugay ee tilmaama ah ama magacyo wanaag badan ahaaday in ilaahay loo sugo sidaas ayaa muslimiintu qabaan caqiidada saxda ahina ay tahay laakiin iyagu maxay qabaan caqiidadoodu waxay tahay baabkan ilaahay wax sifa inaan loo sugin wax sifa ah ilaahay inaan loo sugin bay aaminsan yihiin oo waxa weeyaan kulayni shiikha la yidhaahdo a'imadooda ka mid a kitaabkiisa kaafiga waxa uu ku soo naqlinaya oo uu ka soo naqlinaya jacfar الصاadiq inuu yidhi isagoo macnaynaya aayaddii alle subxaanahu wa tacaala walilaahi اlasmaaءu اlxusna fadcuuhu biha waxa uu yidhi naxnu wallaahi annagu ilaahay baanu ku dhaaranne alsmaau اlxusna magacyada wanaagga badan annaga ah oo macnaheedu yahay ilaahay kuma sifaysna magacyo wanaag badan haddii magacyadii loo diidayna waxaa kasii mudan tilmaamo wanaagsan ilahay in lagu tilmaamo taasaa inagaga filan hadallo badan oo kaleo macnaha kutusayana waa leeyihiin waxaan uga gudbayaa mawduucan asmaa wasifaat meelaha ay uga khaldameen ee ahlu sunna waljamaca ku khilaafeen waxaa ka mid a inay aaminsan yihiin qur-aanku inuu makhluuq yahay qur-aanku waa makhluuq bay yidhaahdeen dee waxaa muslimiintuna isku waafaqsan yihiin ama aynu ogsoonnahay qur-aanku inuu yahay hadalkii ilaahay hadalka allena waa sifo ilaahay leeyahay sifaduna waxay daba taagan tahay ama ay xukumkeeda qaadanaysaa daatada alle subxaanahu wa tacaala sida ilaahay daatadiisu aanay makhluuq u ahayn ayaa sifaadkiisa iyo tilmaamihiisuna aanay makhluuq ahayn caqiidada noocaasina waa caqiida ahlusunna waljamaca ay isku waafaqeen cidda khilaaftana culimmadu gaalnima ayay kusoo naqliyeen sida ibnulqayim fi lkaafiyati ashaafiya uu kusoo naqliyo uu yidhi ninka caqiidada aamina shan boqol oo caalim oo culimmada ahlu sunna ka mid a ayaa gaalaysiiyey walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fi cashrin min alculamaai fi lbuldaani walaa lakaa'iyu limaamu xakaahu can hum bal xakaahu qablahu tabaraani kontan lagu dhuftay toban ayaa gaalaysiiyey buu yidhi waa shan boqol bay noqonaysaa shantaa boqol ayaa gaalaysiiyey cidda caqiidada aaminsan waxaan kusoo gabagabaynayaa waxay aaminsan yihiin shiicadu wax la yidhaahdo badaa oo ah ilaahay in lagu sifeeyo jahli in lagu sifeeyo iska dhaaf inay ilaahay u sugaan tilmaamo wanaagsan waxay ku tilmaameen tilmaamo ilaahay uu isu diiday ayay ku tilmaameen caqiidadana iska dhaaf inay waxa weeyaan ilaahay ka nasahaana waxay gaadheen inay kaba dhigaanba cibaado aada iyo aada u weyn oo waxa laga soo naqliyey sida kuleyni uu soo naqlinaya kitaabkiisa kaafiga wuxuu ihi maa cubida allaha bimili lbadaa ilaahay laguma caabudin wax badaaga la mida laguma caabudin badaaguna waxa uu yahay ilaahay inay u muuqdaan wax aan u muuqan intaa dabadeed ama si kale haddii aynu u dhigno ilaahay siduu wax u ogaa si aanu aan ahayn inuu u ogaado caqiido noocaasa oo macnaheedu yahay ilaahay jahli inay ku tilmaamaan ayay u sugeen taasina waxay tacni ku tahay oo jabinaysaa tawxiid alasmaa wasifaat ayay jabinaysaa mawduucinta waa ka ballaadhan yahay waxaan doonayaa hadalkayga inaan kusoo koobo sida ay ugu gafeen baabu tawxiid ayay abwaab badan oo ka mid a caqiidada waxa weeyaan ugu gafeen culimmada iga dambaysana ayaana caddayn doona intaas ayaan kusoo koobayaa wixii khalada iga dhacay ilaahay baan dambi dhaaf ka weydiisanayaa wixii sawaabana ilaahay baan uga mahad celinayaa والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم